deegaanka wax kale cabasa yar baa jira oo dadka meesha laba meelood baa dee sanadka roob ka daay meelna bari bay ahayd meelna meeshaas ahayd laas hore ilaa ceelaayo inta udhexaysa iyo almadow waa gartay marka beelihii dadkii aad u fara badan baa meesha u guuray oo naqraacay haye dad gaaraya uyaa kumanaan is baa galay marka dhibaatada haysataa waxay tahay bal iska daa dadkii hadda iyagoo awal baabaarta aada u silcisay bay haddana markay dawaaradii soo raaceen xoolay ka dhamaadeen dhul aanay aqoon bay tageen maxaan ku raha dhibaato adigu iska tacadi oo iska dhibaato badan oo waxla-aaneed way iska jirtaa laakiin waxa waxa ka dhib badan iska daabdee wax la taro ee waxaa la iska hortaagay oo loo diiday dawaaradii u socotay oo raashinka iyo maaragtay adeega u qaadaysay xataa waa isbaarooyinka lagu joojinaya waxa la leeyahay calmadooda waxu sidaan yaa tahay marka Arrintan- arrinta sidaas loo eegi karo maaha waa kumanaan qoys oo ilaa iyo mayr ilaa iyo xiis ilaa iyo ceergaabo meel walba isaga yihiin oo reer walba le baa waxay maanta soo galeen meesha loo yaqaano macad marka waxaas hadal ka cabanaynaa dhibaato xanuun baa jirta waxaan rabnaa dee in gurmadna loo sameeyo een- een, maxaan ku rahdaa raashinka iyo de waxa u socdana aan laga xirin umada intaan la eg oo si fiican loo eego waayahay nabadoon mursal eedeentaasi waa eedeen runtii aada u culus yaa tahay marka cidda dadkaas ku eedeynaysa in calmadow ay u socdaan maadaama idinkii nabadoonadii deegaanka aad tihiin dadkana ay yihiin dad abaaro ka yimid soo naqraacay dad maato iyo isugu jira dad dhibaateysan ah yaa yihiin marka cidda arrinkaasi sameynaysa adeer waxa weeyaan een, sidaad og tahay waxaa jirtay meeshan een, calmadow meelo kamid ah calmadow oo dhan maaha meelo kamid ah waxaa jooga ururka al-shabaab oo een, maxaan ku rahay dawladda iska soo horjeedaan marka way jirtay een, mararka hore in la ta- la- dadka la xadidi jiray annagaas xeera jiro oran jiray sii daayo dadka raashinkooda dameynan jiray marka dadka dhulkaa ku noolaa dad yar bay iska ahaayeen oo aan badnayn oo boqolaalku iska aan ka badnayn waa gartay hadda arrinta way dhaaftay marka waxaa joojinaya waa dawladda wey waa gartay dawladda waxa weeyaan caqabad waxay ku tahay een, halkii ay dhulka tegi lahayd oo ummadda soo arki lahayd oo ka warhayn lahayd ugu yaraan ilaa shan iyo toba ilaa iyo waxaa maaha labiyo toban ma- tuulo oo meesha ku yaala iyo ummadda intaa leegu soo guurtay de in wixii u socday saadkii u socday raashinkii cuni lahaayeen laga hor istaagaa waxay tahay arrin aada iyo aada runtii u adag halkii wax la tari lahaa halkii loo gurman lahaa halkii gurmad caafimaad loo geli lahaa halkii maxaan ku raha lasoo dhex mari lahaa oo intay mudan yihiin la marin lahaa ee dadka kale walaalahooda mudan yihiin ummadii ku noolayd ilaa intaan kuu sheegay ceergaabo inta ka sokaysa halkaasay ku jirtaa maanta runtiina waa dacdaran yihiin xanuunaa la sheegayaa Ee, maxaan ku rahdaa raashinku inaan u gudbin baa la sheegaya inta badan Een, hadda sidaasi ma aha maogtay si bini aadamnimo ah dadkaasi waa dad reer puntland ah waxaa ku jira dad badan oo reer somaliland oo maanta soo galay meeshaas oo abaartu keentay waa dad marti ah oo iyo laftooda u baahan in la ixtiraamo waxaan markaa rabaa adeer een, si toosa soo khadka hadda ugu jiro Mm.
marka adeer waxaan weeyaan annaga arrinteeda haddana aan soo jeedinaya eedeyn ma aha waa baaq aan rabo inta mudan inaan gaarsiiyo Mhm.
ee, si wax looga qabto arrimaha waayahay bal waxaa noo sheegtaa tirada qoysaska marka halkaasi soo gaaray cadadkooda inta ay gaarayaan
walaal anaga ma markii aan aan runta kuu sheego een, qiyaas maaha ee, dee wax aan haddan tira koob intaan u tagnay soo tira koobnay ma aha Mm.
laakiin cadadkooda kumanaan buu gaaraya sababta waxa weeye dalkani dal weyn oo guda ballaaran weeye Ee, meesha loo yaqaano ilaa laas qoray ama ilaa iyo doogsillan meesha la yidhaahdo baan leeyahay ee, een, maxaan ku dhaha laasasuraad Mhm.
ilaa iyo meesha la yidhaahdo gow inta ka dhexaysa ee raxmadda ee laga degay ee, maxaan ku dhaha roobkii yaraa ee xayskaa loo soo guuray waa meel aada u guda ballaaran waxaa ku yaalla magaalooyin aada u ballaaran oo aan kuu sheegi doono waxaa ka mid a ceeldibir waxaa ka mid a dhadhaab waxaa ka mid a maxaan ku rahdaa harwey waxaa ka mid a xamur waxaa ka mid a ceel la qoday waxaa ka mid a maxaan ku rahdaa jiif waxaa ka mid a maxaan ku rahdaa ilxeeb waxaa ka mid a xidib waxaa ka mid a dhanaano waxaas oo dhan aan kuu sheegayo burburi waxaas oo dhan waa wada degan yihiin Een, ummad aada u baaxad weyn dad aada u baaxad weyn wey dad aada u badan baanu jooga waxaan doonayna markaa waxay tahay oo aan rabnaa dadka in loogu gargaaro dawladda waxaan ka codsanaynaa puntland ee khaasatan maamulka gobolka boosaaso waxaan ka codsanaynaa dadka raashinka u socda iyo socodkooda in loo sii daayo Mhm.
oo in loo fasaxo oo aan laga xadidin in aan maxaan ku rahdaa arrintooda wixii een, dawladda indha qorayay leedahay wixii dhib ku wada waxa weeye ee, ee, iyadaa yaqaana siday ula xaalayaan laakiin ummadda intaa la eeg oo qaxootiga ah oo soo guuray oo soo barakacay oo aan weelka wadan waan gaadiidka wadan oo nin walba xoolaagiisa yaraaye maalka u haray is yidhi maxaan ku raha naqaan la tag in lagu tacadiyo oo maxaan ku raha rufuucyada yaryaraa ay awood karayeen ama dadka islaamka u geynayay in laga xadido arrintaas waxaan leenahay arrintaa laga tanaasulo waxaan kaloo ka codsanaynaa maamulka sida ay maxaan ku rahdaa loo tegayo meelaha kale ee bayle iyo meelaha lamidka ah baytanina xaq ugu leedahay hala tago dhulka hala soo maro intaas tiro aan sheegay meel al-shabaab joogto ma laha meel dhibi ka jirto ma laha meel caadiya wey buuraha calmadow oo ay joogaan maxaan kula ururka al-shabaab ma aha dhulkaas dhulkaa macag baa la yidhaahdaa xeeb baa la yidhaahdaa dhul shaqa kule maaha dhul dawladdu tegi le-dahay ma aha dadka macaawinada bixiya tegi la-yihiin ma aha hadda waxaa la sheegaya shuman baa ka bilowday waxaan rabnaa dadkaas in loo gargaaro waxaan rabnaa ilaahay idinkii dadka wasaaradda caafimaadku inay tiimam u dirto waxaan rabnaa dadka maxaan ku rahday islaamka ah gurmadka abaaraha ay kasa bixinay ummadda u tegay inay u tagaan waxaan rabnaa qof kasta oo islaama halkaa inuu tago oo soo eego oo dadka ogaado xaaladooda markii ummadda xaaladeeda la ogaado ayaa anagana naloo garaabi doonaa waxaan rabnaa inta ummadaas halkaa ku nooshahay in si kaleeto baa loo maarayo laakiin aan laga xadidin waxa u socdo saaska u socda raashinka u socda oo loo fasaxo oo il gaara lagu eego arrintaan walaal ka cabanayna intaa weeye waxaan rabnaa insha allahu arrintaas in aada iyo aada runtii dawladdu ay ugu dhegosiyoonaato ummadda islaamkaana waxaan leeyahay dadkaasi waa dad soo guuray maxaan ku ra ma wataan wax badan oo oo ay lahaayeen bay ka yimaadeen wuxuuna xoolaha oo yaryar oo u haray bay meesha la yimaadeen bi-addu bi-aday yaqaanaan ma aha maxaan ku rahay ummadu aan weligeed kuwa aan iman baa yimi ummadaas waxay u baahan tahay si gaara in loo eego dadkuna dee in laysu naxariistaa la rabaa waa dadkii maxaan ku rahdaa banaanka degi jiray oo aan buurta waxba ka oqoon markaas sidaas darteed arrintaasaan rabnaa insha allahu inaan gaarsiino inta mudan ee aan war ka haynin dawladdana si dhow iyo si dheerba waxaan uleenahay walaalayaalow walaalaheena buurta saaran ee al-shabaab aan la dagaalamayna inamadeena toban sanadood bay ku jireen calmadow tobankaasana mid gaajo dishay lama aragay raashin bay cunayeen raashinku meesha uu marayay iyo dhulka uga tegaayen inagaa u geenaynay meesha u marayayna waxa weeye haddana u maraya laakiin waddadaasi ummaddu degtay yaan loo xidhin oo loo xalidin ha loo fasaxo ummaddaa waxay dhaha loo geliyo mid gaara ha lagu eego oo xaaladaas hala qiimay wixii kaleeto oo amniga oo nabadgelyada ah oo hawsha yaalla dawladdu iyadaa leh annagu kama soo horjeedno aada baan ugu taageeraynaa wixii maxaan ku rahday ay iyagu dee ay dib u arkaan ammaana dhib bay noo tahay laakiin waxa weeyaan nidaamkeeday leedahay iyo iyo qorshaheeda loo maro laakiin tan ummaddan ummad maanta tacaddi u baahan maa waxaan maqlayaa oo boosaaso iyo ka jira dad inta raashima iibsadeen raashimadooda gabarada dushooda ku xaniban yihiin carruurtoodina ay baaba'san tahay ee dhulka kuusheegay ku baaba'san tahay wixii ay ummaddu xataa tartay islaamka nin walba ninkiisa maqan ama ninkiisa jooga maxaan ku radaa meelaha magaalooyinka wax taray dal u maryola-yahay arrintaas arrin saxa maaha arrintaa ha loo baxo ha la kaco ha la tago meesha dhulka ha la tago ilaa laasqura ilaa ceelaayo inta ka dhaxaysa calmadow ha la tago dhulkay ka mid tahay ummadda joogtaana dadkay ka mid tahay arrintaasi aada iyo aada iyo aad bay noo dhibaysaa runtii arrin la adkeysan karo maaha waxaan rabay inaan ku daro kusoo gebagabeeyo rofesor cabdiweli madaxweynaha puntland waxaan si gaara uga codsanaynaa dhulkaa horena uma oqoon deg bay u ahayd waana dhul u tegi karo dhul dhibaato ma aha sida uu dhulka kale u tegaayo ee uu rabo maxaan ku rahdaa inuu ugu gurmado oo u tago way ku warana u madan yihiin ha tago intaa gaarana ha ku eego mas-uuliyaddaas ma isagaa la weydiinaya aakhiro waa la isweydiinaya mas-uuliyadda dhabtaa ee ummaddan adigaa mas-uulka ah cabdiweliow ninkii gaajo disho inagoo dhargeyna intaana kale sidii wax loogu geyn lahaa ama loogu tegi lahaa ama tari lahayn anagu intaynu jeebka lagu qaadin u geyn lahayn haddii ay sabab u noqoto in laga xanibo isaga oo maxaan ku rahdahay arrin aynan waxba kale ka tarayn looga xanibaa hadda mas-uuliyadna kusoo noqonaysa wey gaar ahaan kusoo noqonaysa madaxweyneayinta mas-uulka dawladda waay mas-uuliyad inaan laga xanibin ummadaas waxay xaq uleeyihiin iyo saaskooda iyo raashinkooda in loo tago la dhex maro in la daaweeyo in waxay u baahan yihiin la taro wixii la tari karoba intaasu ma noqon lahaa waxaan u malaynayaa wixii aan ka hadlaynaa waa uun ummadda haloo gargaaro wax ka weyn ma wadano wixii kale oo iyo maxaan ku dhaha dawladda iyo aragtiyadeeda ah waxaan leenahay si kale u maaray waana mahadsantihiin